naato waxay wadaa daraasado ay ku baadhayso dareeqooyin hor leh oo lagu caawinayo wadamada ku yaala saxaraha afrika kuwaasi oo saddex wadan oo ka mid a oo xuduudo wadaaga ay dhibaato xoogan ku hayaan ururada jihaadiyiinta ah ee xagjirka ahi ururadan argagixisada ahi waxay wadamada maali niger iyo burkina faso ku dileen kumanaan qof sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo khamiistii shalay lagu baahiyey warbaahinta a f p master guteres waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay baahida loo qabo in la sameeyo xafiiska qaramada midoobay leedahay oo taageera howlgallada lagu magacaabo g five saaxil force sida in la sameeyo ilaa shan kun oo askari oo ka kala socda wadamada maali mauritania niger jad iyo burkina faso kuwaasi oo mushaharka looga dhigayo dhaqaalaha ka yimaada qaramada midoobay qaabkan cusub oo loogu wajahayo ayaa la filayaa inuu wax weyn ka bedelayo xaaladda wadamada dhibaatadaasi ka jirto hase ahaatee maraykanka oo ah dalka lacagta ugu badan ugu deeqa qaramada midoobay ayaa ilaa hadda diidan qorshahan oo ay riixayaan dalka faransiiska iyo wadamo kale oo afrikaan ahi bishii juunayna dhaaftay ayaa ku-xigeenka safiirka maraykanka ee qaramada midoobay master jeffery de laurentis waxa uu sheegay in dowladda maraykanku ay doonayso in la kala qaado labada howlood ee kale ah in argagixisada lala dagaalamo iyo in la sugo ammaanka wadamada sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay maraykanka wuxuu sheegay in kaalmada la siinayo wadamadaasi si toosa loo siin doono halkii loo sii marin lahaa sanduuqa qaramada midoobay maamusho golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay haatan guddoomiye ka tahay dowladda kenya ayaa soo jeediyey in dhammaadka bishan guddi xaqiiqa raadina loo diro wadamada niger iyo maali si ay daraasad buuxdo ugu soo sameeyaan xaaladda dhabta halkaasi ka jirta